halkan kusoo gudbinaynaa war murtiyeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda puntland gaalkacyo afar iyo tobankii julaay xeer madaxweyne lamarkiisu yahay sagaashan iyo kow oo kusaabsan ku saabsan xubno kudaris golaha deegaanka degmada gaalkacyo madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay dastuurka puntland markuu arkay baahida loo qabo hufnaanta iyo isku dheelitirka xubnaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo markuu tixgeliyey tala soo jeedinta guddiga dhismaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo markuu garowsaday in golaha deegaanka lagu daro xubno dumar ah wuxuu wuxuu xeeriyey waxaa golaha deegaanka degmada gaalkacyo lagu daray afar xubnood oo dumar ah waxaa guddiga dhismaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo la farayaa inay si deg deg ah usoo xulaan afar xubnood oo dumar ah oo kuoo oo ku saabsan kuna kordhiyaan liiska golaha deegaanka degmada gaalkacyo xeerkani wuxuu dhaqan gelayaa markuu madaxweynuhu saxiixo uuna saxiixay